bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan saaxiibayaal meel walbo aad joogtaan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka sac raadiyaha daalsan ee muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xagga war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibow ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryal wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
markale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa waa habeennimo markaasi ee talaadaha arbaco ayaa soo gelayso waxaana taariikhdu ay ku beegan tahay lix iyo tobanka aan idhaahday shan iyo labaatanka bisha juun sanadka laba kun afar iyo labaatan haddii rabi laga helo qodobadan oo caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan aanu kusoo qaadi doono waxaa ka mid noqon doono diyaar garowgii ugu dambeeyey ee dabaaldega munaasabadda lix iyo labaatanka juun oo caawa si weyn kaga socota magaalada muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya oo madaxweynaha qaranka ugu horeeya oo ka qaybgalayo waddooyinka caasimada oo caawa calamo ay babanayaan iyo dadweynihii ugu tirada badnaa oo lagu arkayo waddooyinka muqdisho maxay ka dhigan yihiin munaasabadaha lix iyo labaatanka juun iyo kowda luuliyo caawa barnaamijkeena ayaenu si gaara ugu qaadaa dhigi doonaa falanqeyn arrintaasi la xidhiidha sidoo kale waxyaabahan uu caawa barnaamijkeenu kusoo gudbin doono waxaa ka mid noqon doono madaxweynaha maamulka galmudug oo furay shir lagaga hadlayo colaad beeleedyada ee ka taagan gobolka galguduud sidii xal loogu heli lahaa qodbada dhinacyo badan taabanaysu ujeediyey ayaanu idiin soo gudbin doonaa booliiska soomaaliya waxay soo saareen awaamiir culus oo la xidhiidha inaanaan xabad la ridi karin marka goorsheegtadoo caawa ay dul istaagto labiyo tobanka saqda dhexe markaasi oo ay markaasi gelayso taariikhda lix iyo labaatanka juun isla markaasina ku aasteysan afar iyo lixdan sana guuladii kasoo wareegatay markii gobollada waqooyiga dalkeenu ay ka xoroobeen isticmaalkii ingiriiska dabaaldegyadeeduna loo diyaar garoobayo fariinta booliiska soomaaliya ay soo saareen ayaanu sidoo kale caawa soo qaadi doonaa qodbadaasi kuwo kale ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa wareegga wararka dalsan waa farsamadii axmed cali maxamed aniguna waxaan ahay cabdulqaadir cismaan indhooy waa hagaag dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan muujadda herka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan magaartis fm kaas oo ay naga maqli karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir gaaro meel walbo aad joogtaan waxaanu idin leenahay saaxiibayaal habeen wacan oo wanaagsan qaybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareegga ayaanu u gudageli doonaa waxaanu caawa ku bilaabi doonaa barnaamijkeenna diyaargarowgii ugu dambeeyey ee munaasabadda lix iyo labaatanka juun oo markaasi ku beegan afar iyo lixdan sano guridii ka soo wareegatay markii ee dhul soomaaliyeed oo xur ah ee laga taago calanka ee markaasi soomaaliya ama calanka dalkeenna ayaa ee ka soconaya guud ahaan magaalada caasimadda iyo magaalooyinka kale ee dalka dadweynaha caasimadda ayaa ee wadooyinka magaalada ku arkaysa iyagoo wata calanka ee buluugga ah isla markaasina ee magaalada ee si weyn ee ugu muujinayo dareen ee ku dheehan tahay wadaniyad sidoo kale munaasabado ayaa caawa magaalada muqdisho ka soconaya haddaba maalmahan ee lix iyo ee labaatanka juun iyo kowda luuliyo maxay yihiin maxayse bulshada soomaaliyeed uga dhigan yihiin waxaa ee rabaa in caawa uu ee nagala qayb galo ee falanqeyn ee kooban oonu ku samayn doono ee maalmahan iyo munaasabadan waxay ka dhigan tahay profesor cabdulaahi sheekh shaafici oo ee markaasi qadka kaga jira magaalada kismaayo brofesor soo dhawow intaasi kadib bal waxa ay maalmahan qiimaha badan ay uga dhigan yihiin bulshada soomaaliyeed
alxamdulilah waa low hay-adeer waa macsan tahay caawa lix iyo labaatankii juun waaye haddii ilaha yidhaahdo waa kulli saacadeed ka kooban yihiin shay waktigii lix lixda saac dabcan waxay uga dhigan tahay horta waa maalin muhiim ah oo ah maalintii ugu horreysay ee calan xor ah oo soomaaliyeed laga taago cariga soomaaliya waa taariikh aan leenahay oo caan ah adduunkana waxa waaye taariikh weliba dunida bulsho kasta taariikhay leedahay munaasabado qaran bay leedahay kuwo loo kalay leedahay deegaano iyo xataa bulshooyinku taariikhahooda adduunka waxyaalaha nolosha dhabtaah ee taariikhooda taariikhdooda isirkaaga afkaaga iyo maxaa la dhahaa caqiidada waxyaabaa la ilaaliyo waaye guud ahaan dadka soomaaliyed waanahan baneeriya caawa waxaan leeyahay maalinta lix iyo labaatanka juun waa taariikhaan leenahay lixdan iyo afar sano jir waaye ilahay waxaan ka rajaynaynaa waddanka inuu noo hagaago oo aynu helno nidaam aynu heshiis ku nahay dowladnimo sidoo kale inay noqoto dadka soomaaliyeed inay tanaasulaan oo qabiilkan iyo waxyaalahan lagu dhigayan macnaha lahayn si u tanaasulaan waddankooda dhulkooda iyo dadkooda ay waddankooda ilaashadaan midnimadooda ilaashadaan si ay horumar u gaaraan dabcan way ka duwan tahay jamhuuriyaddii koowaad iyo tii labaad batan hadda jirta way ka duwan tahay waxaynu ku jirnaa xilli dunida hadda laga cabsi qabo inuu dhaco dagaalka saddexaad ee adduunka oo weliba socda dee badaha wuu ka socdaa dhammaan badaha dalka o dhan wuu ka socdaa adduunka o dhan marka si dee aanu waddankeena u ilaashano waxaan u baahanay midnimo gaar ahaan madaxdana waxaa laga rabaa inay wax kasta ay ku qaadato raadiyan midnimada soomaaliya taas taasaa micnaha noo samaynaysa saasaa marka
waayahay brofesore waxaan aragnaa bulsho soomaaliyeed oo marka la gaaro lix iyo labaatanka juun iyo kowda luuliyo u dabaaldega munaasabadaha maalmaha xoriyadda inkastoo in badan oo ka mid a bulshadu ay fahamsan yihiin sida ay maalmahan iyo waxay ka dhigan yihiin haddana waxaa laga yaabaa in in bulshada ka mid a aanay sawir ka haysan marka lix iyo labaatanka juun iyo kowda luuliyo haddii aad bulshada u kala macnayso waxa ay ay ahaayeen iyo waxay ku timid in la maamuuso
waa si horta taariikhda dadku in yaqaanin taariikhdooda way fiican tahay horta waxaa jirtay xilligii qarnigii sideed toban sideed toban siddeetan iyo afartii waa tii baarliin lagu qaybiyey oo gumeysiga yurub ay qaybiyeen soomaaliya runtii xilligaas waxay ahayd xilli aan soomaaliya dowladnimo ka jirin bulshada qabaayile iska tahay kala googo-an tahay way ka faa'iidaysteen oo waxay u sameeyeen qaab loo qaybiyo oo loo xukumo oo kaaba qabiili waxaas ka soo galeen muddo haddii lasii socdo dagaalkii waxaa kacay sayid maxamed hogaaminayey oo lagaga soo horjeeday gumaysiga kaasna way fashiliyeen way la dirireen dagaal culus bay kusoo qaadeen baarlamaanka ingiriiska go-aamiyey in diyaarado loo isticmaalo oo aan loola dhaqmin sida jabhad mudday soo socotay daraawiishtii markii meesha laga saaray wakti baa jiray adigu labaatan sano camal iyadana ah oo ilaa iyo afartankii iska leelleel ahaa oo aan macno badan jirin kadibna waxaa kacay dhalinyarooyinkii iyo xisbiyaha la abuurmay waa tii xisbiyada s y l iyo s n n iyo maxaa la dhahay u s b iyo guruubyaa jiray adigu kontonadii waxaa laysla gartay gumaysigii waxay qorsheeyeen in ay labadan gobol ay siiyaan daakhiligii la qaato oo siday dowlada noqdaan muhiimaduna waxay saddexda kalena iska ilaawaano midna faransiisku haystay labada kalena wadama africana darisan hay lagu daray dabcan dee soomaali waxay dhaqatay iska ahay aqoon ma jirin laakiin waxaa jira damiir nool iyo dadnimo iyo wadaniyad iyo jacayl baa jiray faagtina waan ka duwanan afrikada kale waxaan kaga duwanay reer yurub waxay doonayeen daday xukumaan iyo dhulay boobaan ay qaataan annaguna waxaan doonayay dhulaan xukumay dadaan xukuno oo wayna xukumi waayeen wayna gumaysan waayeen laakiin waxay noo qayqaybiyeen sidaan maanta u qaybsannahay somalilan hadda hargeysa oo kale waxay ahayd meesha ugu horreysay ee gumaysiga la heshiiyey ingiriisku kasoo galay oo ciidamo hindi iyo la keenay dhinaca puntland hadda kale waxay iyaduna ahayd majertania la dhihi jiray markaa boqortooyada suudaano iyo boqorrada la jiray kuwaas la macaamili jiray gobolladan dhexe sida hadda yihiin dagaalada iyo buuqa iyo wax uga socdaan baa wax uga socdeen oo iyadana way gacan bidixaynayeen xeebahan koonfureedna way isku teediyeen oo magaalooyinka gumaysiga iyaduna gacanta ku hayay qaybo ka mid a markii lagu daray kenya qaar lagu daray etoobiya hataa dhulka soomaaliya hadda jubbaland hadda anigan joogo kale iyadoo naftooda east africa laga xukumaya marka waxyaalo badan oo noocaasaa jiray lixdan kiin la bixiyay dakhliga laftiisa muddo ay haysteen shan sano lix sano ila daahdaahayo loo rubeynayeen markii heshiiskii soomaaliya markii la tagtay qaramada midoobay markaa jirtay in wadankii la xoreeyo qorshay waxay sameeyeen qaab dhulka u xoreeyo waxay dhaheen lix iyo labaatanka duul hargeysa todoba iyo labaatanka jabuuti sideed iyo labaatanka jigjiga sagaal iyo labaatanka meesha la yidhaahayo baarisa soddonka muqdisho koodana waa la midooba jadwal noocaasay qorteen taariikhaha ay qoran yihiin sidoo kale ruwaadii xorriyay ku jireen oo meesha ay tirada soddon magaadhada markii oo maaqan heestaas waxa qaadaya malnaseyn ciga mare ruwaadaas ka qaadaysay tirada soddon magaadhada waxa waaye waa isagu marka wuxuu ka hadlaya dhulka hadda la haysto oo sagaal iyo labaatan iyo sideed iyo labaatan iyo ay ku qornaayeen marka tiradii baadada ahayd todoba sideed iyo labaatan iyo sagaal labaatan soddon ma gaaraysa weligeedba oo halkaasoo ku eeka gumaysigii ma baxayo camal bay uga dhigneed waaya
dadka marka dee taariikhdaas iskuullada lagu soo dhigay waa la yaqaanaa dadkii hore dadka dambe way yaqaanaan inkasta oo aan ka xumahay lix iyo labaatanka juun meeshay ka dhalatay ugu horreysay aan siduu yahay eegne kaana siibka nasaar ay cabdulahan tamacade gabaga ku tirinayay amaanta laga xusay lagana aqoonsanay siddeed iyo tobanka meel laga xusayo waa nasiib daro in dadkii somalilan ama reer waqooyigii maanta taariikhdoodii lasii tirtirayo oo ay wado kale loo jeexay waa nasiib daro waaya laakiin dadka xusaya ee calaamada xiranaya ee ama dibadda jooga ama dalka intiisa kala jooga way ku mahadsan yihiin inay mar walba taariikhdooda haystaan waaya marka afar iyo lixdan sano kadib eh, ma aha horta waqti aada u- eh, u u yar eh, run ahaantii waa waqti aada u badan afar iyo lixdan sano maxaa laga bartay eh, halkeesa la joogaa afar iyo lixdan sano kadib
afar iyo lixdan sano kadib waxaa la joogaa em, in dalka soomaaliya afar iyo lixdankaas markii la dhaho hadda soddon iyo afar ka mid oo kale wax horumara maynan samaynayn marka laga reebo institutionka hadda noo soo dhismayo oo tabcaanka ah ee waddanka faraajilka kala googo-an marka laga reebo soddon sano ayaan dowlad ahayn oo kow iyo labaatankii militariga iyo sagaalkii sane ka horreysay dowladdii shacabka ahayd dabcan xukuumadihiina soo maray oo dhan anigu waxaan odhan karaa markii loo hadlo lagu cabiro maskaxda saxa ah wax badan oo muhiima horumara maynaan gaarin markaan ugu fiicnay waa markii militarigu haystay iyadana dagaalka sawisigan baa lagu khaldamay dagaalkaasuna wuxuu noo keenay iyo saamayntan ku yeelanay africa wadamada la gumaysanaya hawlihii aan gallay iyo ciidamadana soo xoog bateen waxaa soo baxday nimankan awoodda ha laga qaado la hoosgaya kenya iyo ethoobia ha la burburiyo burburka ilaa hadda ku jirnaa Eh, marka dabcan dhulka soomaaliyeed eh, soomaalidu dee iyadoo iska qadaala ay difaacanaysay dhulkii khariiradii jamhuuriyaddu way jirtaa Eh, wax uga goostay ma jiraan ama dowlado hadda kusoo laakiin si siyaasiyan markii laga dhaho waxaan dhihi karaa lixdan iyo afartan sano siyaasadda caalamka oon la ka tiray banaankan loo tuuray haddaan soo qabanayna kabashadaasaa u baahan marka in si soomaalinimo looga shaqeeyo wadannimo leh waaya waaya marka eh, ugu dambeen maxaa la gudboon bulshada soomaaliyeed eh, lixdan iyo afar sano la joogaa waxaa sheegtay in eh, wax weyn aanay bulshada soomaaliyeed eh, faa'iidin oo eh, siyaasadihii caalamku ay hoos uga dhacday eh, muddadaas maray burbur ay ku jireetay eh, dowladnimada soomaaliya iyo mar ay hadda ay soo kabanaysay taa marka eh, dowladnimo dhismayso ee, nidaam ee, dowladeeda dhismaya ayaa jiro inkastoo ee, caawa oo lixdan iyo afar sano laga joogo markii ee, calan soomaaliyeed oo xura dhul soomaaliyeed laga taago ay weli aanay midaysneen ee, gobolladii ee, waqooyi oo ee, halkii ee, caawa kale laga taagay calanka ay ahayd ee, oo isticmaalkii ingiriisku uu haystay marka ee, hadda maxaa la gudboon ee, hay-adaha dowladda madaxda qaranka iyo dhinacyada kala duwan qof walboo magaca soomaaliya ku abtirsado caawana munaasabadan aan ognahay in hargeysana laga xusayo muqdishona lagu xusayo la gudboon
hargeysa in laga xusay ma hubtaa
Eh, lix iyo labaatanka juun oo caawa oo kale eh, waa la xusaayo hargeysa eh, waa laga xusayaa munaasabado iyo eh, diyaargarowbaa soconayo
okay een, markaan de kasoo tagno dadweynaheena iyo sida loo kala qaybiyey iyo sida isaga hadlayaan iyo eh, waxyaalaha faraha badan naga khalda marka laga soo tago akhlaaqiyad badan baa naga dhumay naga dowlad keliya mana waayin akhlaaqda naga dhuntay isjacaylka naga dhumay wadan jacaylka naga dhumay mas-uuliyadaha naga dhumay madaxda ma shaqayn karto oo madaxda markii dee kii la doorto horey cay iyo buuq iyo waxbaa bilaabanaya laakiin waxaan rabaa inaan caawa kaga faa'iidaysto Een, sidii adduunka looga noolaan jiray hadda loogama noola sidaan u baranay ee ahayd eh, free born style inaan iska nahay oo eh, xoolaheena dhaqano beeraheena falanno dowladdan aan si qabiil qabiil ugu jirno dunida waxaas kama shaqaynayaan tusaale waxaan usoo qaadanaya shalay waxaa hadlay madaxweynaha dalka wuxuu ka hadlay arrinta soomaaliya iyo etoobiya sidii ugu dhigay oo ahayd annaga etoobiya iskuma haysano bad een, waxay u baahan nahay inay sida dowladaha kale aan badla-aanta ay u macaamilaan aan loo macaamilo dad baa waxay dhaliilayeen waxay leeyihin madaxweynuhu si khaldan buu hadlay hadal jilicsan buu yiri isagaa dhulkiisa wax noocaasa dabcan adduunka sidii hore maaha waxaan u baahan nahay inaan yeelno dowlado iyo xulufooyin iyo quwado waaweyn aan saaxiibbala nahay danahooda iyo ujeedooyinkooda aanu fulin karno kuwayana ka fulshanno waxaan u baahan nahay inaanan noqonin saaxiiblaan wixii hadda ka horreeyay waayo dad waxaan nahay hal isir ah oo hal qabiil ah oo isdhaldhalay isku isira isku diina isku dhiig baan nahay hal qoys baan nahay guri keliya nahay hal guri marka gurigaas een, adduunka dhan isig lama wadaagno cid aan hadda ehelnahay ma jirto cid aan sheegnahay ma jirto afrikan ma nihin carab ma nihin jabaan ma nihin dadka mid midna ma nihin marka waxaan u baahan nahay inaan bini aadamka la noolaano dowlada xiriir la yeelano oo diblomaasiyadda wax ka gallo oo dalkeena u ilaashano si adduunka u ilaashado kale danaa jira dano badan baa naga leeyahay dadka danaha nagala haysan badan aan wada macaamilin heshiisyo badan laga soo socday hadday bes ku saaraan oo danta dhahaan lix bilood arrinta socotay ee, etoobiya ay ka wado badda iyo waqooyi dhinaceeda ka wado haddii barashar lagu saaro oo dhaho waa in la wada hadlaa waaya anaga intaas dhinaan diidanay marka dambeysa waa lagu saaraya culays inaad inaad aqbashada inaad wada hadasho marka Wa- wa- wa- dad isku haysan dhan iskuma haysano etoobiya nama soo duulin ciidamo adooma soo gelin dad xabad ima socoto marka sida kalaan sharciga rabna inaan ku heshiino waaya marka eh, fariintaada kuugu dambeyso oo aad shacab iyo dowladba u dirayso
Een, shacabka deegaanahan balyaanaya in wax badan oo haddaan shacab- wax- qof walba wax ogaal uu garanaya qof walba waxa ku fiican wadankaniisu ay dee isaga la tahay laakiin madaxda waxaan u dirayaa guud ahaan ama steedyada ha joogeen ama federal level ha ahaadeen hay-adaha sharci dejinta ha noqdeen hay-adaha fulinta ha noqdeen guud ahaan madaxda dalka soomaaliya een, oo ay ku jirto xataa soomaalida kale oo aan hadda i- xukunkan hoos imanaye d d s iyo ay ku jiraan oo dagaalada ka socda dhinaca cafarta iyo wax ka socda soomaalida waxaan dhihi lahaa madaxa soomaalida waxaan dhihi lahaa waxaan u baahan nahay dariiq in loo jeexo soomaaliya dadkan ku haga dadkan ku hagaya ha- sida bini aadam ku nool yahay sida dunida u macaamisho inaanu noqono dad ka mida dunida dadka jooga dowlad soomaaliyeed baan nahay waxaan u baahan nahay dariiq sax ah oo principles leh muhiimada leh iyo waxyaala la ilaaliyo dadka soomaaliyeedna waa inay dowladda iyo dalka u yeeshaan si principle ah waa mabadiyan u aaminaan inay leeyihiin Aan- laakiin haddii reer hebel aanay xukunka hayn annaga reer hebel ma ganacsanin waxaa naga gudbaan wada baarnaya insha allah waayahay aad aan kuuga mahad celinaya profeor cabdulaahi sheekh shaafici oo isagoo magaalada kismaayo ku sugan caawa igala qaybgalayay barnaamijka wareega wararka dalsan ayuu ahaa weli barnaamijka wareega ayaa dhagaysanaysaan qodobo kale ayaa noo soo socda
shirkadii bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkeenna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro hofta ilaa iyo beembeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeku waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonta postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa in ka badan baa ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka
toddobaadkan iyo sahanka nolosha anad wuxuu helay lacag muxuu samayn doonaa hadda waan ku caajisaba wax akhriskii waaw waa lacag aad u badan ma malaynayo inuu aaba dareemi doona haddii aan qaad ka qaato
ceebla waxay weli ka madax adeegaysaa inay aqbasho inay soddohu noqoto hibo maxaa wakiil muxuu harta qof kasta ii dhahaa waxaa tahay qof xun hooye ma jiro qofku dhahay waad xun tahay laakiin sidaas ayay noqonaysaa anigu waxaan samaynayaa wixii u fiican ilmahayga oo waxaan difaacanayaa wiilkayga
dooblo wuxuu dib u helay xasuustiisii waa sababta aan halkan u imid waxaan saa'id ugu baahi qabaa haddii aad xasuusitid cidda uu ahaa qofka alla rabbiyow waan xasuustaa wax kasta waan xasuustaa hadda mooge waa mooge mooge waaye ninka ka dambeeya ka ganacsiga daroogada isaga weeye madaxa daroogada
kuwaas iyo kuwo kaloo xiise leh kala soco riwaayadda taxanaha ah ee xiisaha leh ee sahanka nolosha jimci kasta saacaddu marka ay tahay labada iyo barka galabnimo taasi oo ka soo geli doonta raadiyaha dalsan nala wadaag fikirkaaga ku aadan su'aashii toddobaadkii hore oo ah ma u malaynaysaa in ay muhiim tahay inay iskaashi samaystaan hay-adaha caalamiga ah iyo dowladda hoose xasuusnow inaad ku soo dirto nambarka saddex shan afar waynana farxadgeli doontaa inaannu fikirkaaga aan ogaanno nagala soco barteenna feesbuugga oo ciwaankeennina uu yahay sahanka nolosha sidaa iyo nabadgeliyo
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiimalana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga kaadaa dhigaa saacado qutumaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay naftu ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir faahfaahintaas dheeryada telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
waanku salaamay kaa qaaday see tahay fiicana degdegsanidaa haa dukaankanaan u dooranayaa saabuun qubays madaha dharkaaga saabuunkuma mayrtid hadhihin waxaa ku dhaqdaa saabuunta birmada ee b ilaa waa iska socotaayo islama socotid oo maxaad ku tidhi jaabkaagow darnidaa kuma fahmin waxaad haysataa saabuuntii loogu talagalay qubayska oo weliba nadiif ka dhigaysa jirka calashaantayadeeda ma saabuunta birmada ee b ba ka fiiri saabuunta dusheeda waxaa ku qoran baat and landary micnaheeduna yahay waxaa loogu talagalay saabuuntan qubays iyo dhaqdhaqis ilaa wixii tayala wax kuu tara weliba saabuunta birimada ah ee ba waa weyn tahay waana laba boqol oo garaam bilkaa ma dhammaatay ugu shib iska dheh wixii taya lahaa ileen wax kuu tara u kala wareeg gurigaagaad ka wadaa haaya ku baashaal qubays iyo dhaqdhaqis saabuunta birimada ah ee b shib iska dheh waxaa lagu sameeyey dalka indonesia oo ka mid ah dalalka islaamka waana mid kale oo kuu keentay shirkadda sagal wholesalaris waxaadna ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo lagu iibiyo saabuun ama ugu hagaag sagal wholesalaris oo ku yaala bakaara qaybta bagaashka wadada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel fog ama ka wac eber lix hal toddobo toddobaatan iyo toddoba soddon iyo lix soddon iyo lix ama eber lix hal shan toddobaatan iyo sagaal eber sagaal soddon iyo lix shirkadda sagal tayadu waa muhiim
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon macamil had iyo jeer mobile internetka somtel nabsadaada ku soo
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn haka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaa caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dollar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dollar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilku si toosa ugu shubanayo
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirta yaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa mugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shuboo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dollar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somaliland aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
i b s bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaantuu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qoromaahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen
caam ahaan bulshadayna cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuumo maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysan alcaasima hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyow ku ladnaan dhakhaatiir cilmiloo cudurrada daweysoo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xidhiir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasima waa ku diyaare cid walbay la xidhiir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegga caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalka waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon takhasusa lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxay isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabku isbitaal ku shaqeeya waxaa ka mid a kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka uurku jirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qeybaha ambalaas emergency iyo umuliso afar labaatan saac heegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi afar labaatan saac lagugu shaqaynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba talaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tarebiyaano ama wixii faafaanintas dher waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday door haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darta ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene markaa soo socotee maraq digaaga juumba keene markaa soo socotee maraq digaaga juumba keene markaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dr cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel bader ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ay intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolari bar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu talagashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashe sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday
waa hagaag dhegeystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qorqor waxaa magaalada dhuusamareeb uu ka furay shirka heshiisiyiinta beelo ee ku diriiray magaalooyinka xeraale iyo cabudwaaq oo ka wada tirsan gobolka galgaduud ee soomaaliya halkaas waxuu ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanayso
maantay waxaan ilaahay subxaana wa tacaala uga mahad celinaynaa nagu kulansiiyey fursaddan qaaliga ah iyo shirkan ama kulankan aada iyo aadka muhiimka u ah intii maanta kasoo qeyb gashay waxaan leeyahay dhammaantiin waa idinkaga mahad celinaynaa safarkii iyo socodkii iyo sidii loogu yimid shirkan muhimka ah haddii laga yimid galmudug iyo degmooyinka iyo haddii laga yimid muqdisho iyo haddii meelo kale intaba waa laga yimide intii maslaxadaas usoo safartay aada iyo aada iyo aad baan ku mahad celinaynaa waxaana leenahay qof walba intii niyaddii wanaagsaneed iyo jeedadii wanaagsaneed uu kasoo tala galay ashar iyo xasanad allah ka siiyo waxaan rabaa halkayna uga mahad celiyo sidoo kale dadkii mas-uuliyiintii ka qayb qaadatay soo dhaweynta wafdigan wafuuddaas kala duwan ee welina gacanta ku haya howlahoodii iyo adeegoodii iyo habsami u socodka kulankaba iyagana waxaan leeyahay intii idinka qayb qaadatay iyo intii gacan ka geysatay aad iyo aad baa umahadsantihiin waxaan ka cudur daaranaynaa mar walba martida iyo erjada sharafta leh hadda marti meeshaan laguma ahanee xaafadihii baa laga maqan yahay ayaan uga jeednaa sidii la sheegay haddii wax yar yaroo waxsi ka yihiin waxaan leenahay ka raalli ahaada maslaxada iyo danta loo yimid oo caamkaabaa ka weyne waxaan rabnaa halkaan inaan sidoo kale uga mahad celino intii hadashay siday u wanaajiyeen gaar ahaan odayaashii iyo akhyaartii salaadiintii u hadashay labada dhinac siday usoo dhaweeyeen maslaxada u aqbaleen guddigii iyo culamaa udiinkii loo saaray waxaan leenahay labada dhinac odayaashoodii iyo ergadii ka timid aada iyo aad baa umahadsantihiin idinkana allaha ajar iyo xasaana ka siiyo samarka taliska iyo hoggaansanka iyo soo dhaweynta nabadda u samayseen u gubal xaarteen intaas kadib walaalayaal sidii la sheegay maanta waxaan joognaa kulan ka mid ah kulamada la qabto kuwa ugu qayr badan waxaa la yidhaahdaa saddex shir ama saddex kulan kulankii aan ahayn lama ammaanin shaacada islaamka saddexdii shir mid ka mid ahaanan maanta fadhinaa dad walaalo ah oo nasiib darro iyo dhibaata dhexdooda ka dhacday lagu hagaajiyo lagu nabadeeyo dhibaatadii iyo xumaantii dhacdana looga dawoobo arrin aada iyo aada u qayr badan weeye oo ilaahay agtiisana qiimo badan ku leh noloshayada iyo mustaqbalkaygana ay kuwa xiran tahayba oo saa- ay tahay wax oo boqol kiiba boqol ay ku xiran maxaa yeele haddii nabad la waayo ama dadkana walaalaha dadka walaalahay ay dhibaata kala gaarto dee wax noo dhowrsan iyo wax noo ilaashan ma ay jiraan sidaas darteed sida hore loo sheegay niyaddayada ku talagalkayaga qorshahayaga waa inuu ahaado mid ku fadhiya ama ka turjumaya oo keliya wanaag iyo in meesha maslaxo caama oo lagu nasto lagu nagaada ay kala gaarto dadkii walaalaha ahaa ee dhibka uu kala dhex maray waxaan rajaynaynaa saacaddan oo shirarkii shirar dacoodyadii iyo shirarkii goonigoonidahana noo soo dhammaadeen ilaahay fadligiisna hadda noo joogta inaan qabsannay guddi culamaa uddiin ah oo raalli lagu wadaya marka halka aan soo gaarnay qof walba inuu ku shaqeeyo xagga iska dhigo wax difaacid iyo wax durjin iyo wax adkayn maxaa yeelay wax kastoo difaacda ama aada adkayso ama aad istiraado ku dheg meesha aada geynay ay tagaysa waa la yaqaanaa waxay tegaysaa inaad eh, xariggii maslaxada goyso saa darteed lama jiido lamana jiidi karo shay kasta oo wanaag iyo maslaxa looga meeshaas waxaan ahayna waxba kama galaan waan hubaa dadka halkaa fadhiya oo dad qiimo badan u soo safray marti u ah ee guryahoodii uga maqan in nabad iyo wanaag la dhex dhigo dadkii walaalaha ahaa haddii walaalo walaalaha ka mida mararka qaar ay iska tusto inuu sida isaga uu rabo uu u jiido waa inaan inteeda kale eh, inta kale una- u nasteexaysaa dad gala xaajo ama xalliya dhibna dadkii ugu qiimaha badnaa ayaan maanta ula baxnay waa culummadii culimmaduna waxa way dhow siday u dhowrsan yihiin waxa lagu xushay waxay tahay alla kacabsiga aqoonta shareecada islaamka waxay shareecada islaamku ka qabto inay ku dhisaan eh, khilaafka iyo dhibka dhacay curfiga iyo iyo deegaanka iyo caqliga wuxuu ka qaba inay ku dhisaan intaba ehel bay u yihiin deegankay ka soo jeedaan dadkay yaq- ehelkoodii yihiin dadkay yaqaanaan waxa la isku haya yaqaaneen iyagana waxaan eh, dadaal fari maynee dadaal waa midkaan ay- een dhibkaas u saarnee waxaan leenahay xaqa iyo maslaxada iyo wanaagga ha- ha uga haka haka dibdhicinina ha dhow- ha dhowrinina mararka qaarna hasdiinina adinku culimmadiyaa tihiin dadkaan xanafta ka ilaaliya meesha wanaaggu jiro birta ku dhifto aqoonteedii iyo cadaaladdeedii iyo wanaaggeedii waa leedihin waa hubnaa waxaan leenahay halkaas waxaan u leenahay mar ama culimmadu mararka qaarkood inta arkaan odayaashoo ee, ee, doodahoodu ay kulul yihiin in ay is yidhaahdaan ee, ha ku- warkaa ha ku xoojinina intaayada kale waxaan addimo iyo garab u nahay waxa culimmadu hawsha ay gasho halkaa waxaa fadhiya dad fara badan siyaasiyiin ah mas-uuliyiin ah soo shaqeeyey u soo safray u soo baxay inay xoojiyaan nabadda dhammaanteen waxaan garab u nahay guddiga culummada ah oo hawsha loo saaray alla ma qadaro waxaan rajaynaynaa inaysan khilaaf iyo xumaanina ka imaan la iskuna agmarin hadday haddaan aragno dhinac dheeri ama dad dheeri ku jiro intada kale ay dhammaanteena isku dhinaca waana sida shaca islaamku qabto haddii dadka la kala maslaxo oo la kala xaliyo oo wax la go-aamiyo go-aanka dadkii diida waxay noqonayaan dad ku caasiyey nabaddii iyo maslaxadii iyo wanaaggii taa rajayn mayno ilahayna waxaan ka rajaynaynaa dadkaan waa dad kulligood shar- eh, caqliga iyo sharciga iyo maslaxada iyo walaalnimada u hoggaansane inay sidaas nagu dhammaato ayaan rajaynaynaa colaadahan qabiilka iyo dhibaatadan waa laga hadlay waxa ay leeyihiin wakti badan gelin mayno sheikha ayaa ka hadlay kheyr allaha siiyo aada iyo aada runtii sheekh cabdiweli sida ay tilmaantay shareecadana islaamka inaad ku bedelato inaad aakhiradaadii cadaab iyo anqaab aad la shaqaysato adduunyadaadiina halaag ku bedelato caqligaas qofku qofku waa inuu isweydiiyaa waxa saaki maanta aada falaysid maxaa ka faaidaysaa waxaani maxay maslaxa kuu leeyihin waxaa lagu dhiiradaa oo lagu dhagaa ama lagu adkaystaa wixii dan ku ah adduunka iyo aakhiradaada waxaan haban yaraatee wax danay ku jirin khasaaro iyo halaag iyo hoog maahane lagumana dhego lagumana dhiirado sidoo kale waxaan leenahay qof kasta oo reer galmudug ah meeluu joogaba wanaag haka- ha uga qayb galo hana ku biiriyo intuu kari karo oo wanaaga dadka waxaa jira kuwo eh, fariimo xun iyo dhibaato dadka isaga dhex sheega waxa kan hadda soo baxay oo dee dhibaatada ah oo oo- oo meedihii noqday qof walba mobaylkiisa uu wuxuu rabo ka sheegi karo ayaa bulshada kuwa ugu aragti liita kuwa ugu caafimaad yar kuwa ugu dhaqan xun baa wax iska soo gudbinayaan waxay wax alla waxay afkooda soo qabto kuwaasna waxaan leenahay ilaahayna uga baqa ummaddana ka xishooda inaad dhibaato iyo wax qaldan usoo gudbisaan dadka walaalihiinana wanaag iyo ku biiriya iyo wixii eh, dantooda ku jirto waxaan rajaynayaa halkan hawshan inta nabad iyo bar- nabad islaax noogu dhammaato meel meelo kale hadda galmudugaha iyo walaalaha kale oo labada isteedoo hadda galmudug iyo puntland dad ka soo jeedaa waxaa dagaal ku dhex maray sidaad ogtihiin eh, gobolka mudug qayb ka mid a muddooyinkaana waa soo jirtay way soo jiitanaysa nabadna waa ugu baaqaynaa sidan oo kale inay dhibkaas joojiyaan oon cidina tallaabo eh, qaadin qaldan waana ka wada hadalnay madaxda puntland in hawshaas la galo oo lagu baxana waa dhaqsaan insha allah uga ballannay oo dadaallo iyo eh, lagu bixiyo juhdi walayaal iyo akhyaar iyo madaxna waa u dirnay hadda dad badanna waa u dirnay kuwana haddaan dirayna haddii laa yidhahdo waxaan rajaynayaa halkan khiyaarta fadhida markay hawshaas ay inta nabadtan nagu dhammaato taas inaad islaaxeeda ka qayb gashaan iyo iyo nabaddeeda iyo hagaajinteeda ilaahay idinka dadkan soomaaliyeed meel ay joogaanba dhibabkan iyo colaadahan iyo waxaan aadka u liita muddo dheer sidii ay dowladnimadii eh, jilbaha dhulka ugu dhifatay oo awooddii ay u yaraatay dowladnimada way soo jiraan welina waa jiraan iyadana waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkii soomaali meel ay joogtaba colaadaha iyo qa- iyo isdilka iyo macnadarada in ilaahay subxaana wa tacaala naga baxsho wanaag iyo maslaxo iyo walaalnimona ilahay oo keena dhex dhigo innagana midaan waxaan ilahay idinka leena guul iyo khayr iyo nabad allaha nagu dhammeeyo culimmadii waa joogaan saacaddan laga bilaabo gogoshiina waa noo furan tahay culimmaduna waxaan rabnaa inay hawshii galaan dadkii say ugu tala farsamada iyagaa geli doonee dhegaysigii inay hawshii noo bilaabaan oo haddaba haddii la qadeeyo oo laga baxo hawsha howlkan laga baxo in hore laga galo hawshii garsoorka iyo gudagelidda nabadii iyo iyo iyo xaajadeeda hadii laa yidhaahdo kulamadii daahii yarka aan soo daahnay hadda kulamo daceedyo iyo ku- qayb ka mida xalka baa noo socotay iyadiina meel fiican bay nagu soo dhammaatay waxaan leenahay inteeda kale istaan bayaan idiin nahay culimmadeenna sharafta leh iyo khiyaartii odayaashii sharafta lahaa hawshii noo gala geedkaan idiin fadhiisanaynaa waxaan sugaynaa guddoonkiina iyo hawshoo la qaato iyo arrintoo ku dhammaatay guul iyo nabad wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan ah intaas ayaan jeclaa inaan kusoo gabagabeeyey barnaamijka wareegga wararka dalsan farsamada axmed jaaji ayuu ahaa aniguna waxaan ahaa cabduqaadir cusmaan indhoy tan iyo kulanti dambo nabadgelyo